sida wararkeennaba aad ku maqasheen waxaa washington beryahanba safar howleed ku joogay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow oo mudane xasan sheekh maxamuud xalay kula kulmay hoteelka uu washington d c ka deganaa ayaa madaxweynaha la yeeshay waraysi gaar ah oo madaxweynuhu uu siiyey v o a sidan ayuuna u dhacay waraysiga yebrow uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo madaxweyne xasan sheekh aan kula yeeshay magaalada washington d c isaga oo maalmo kooban kaliya joogay aanan uga mahadinayno waraysiga una siiyey madaxweyne kusoo dhawow haddaan ku bilaabo waxaad joogtay laba maalmood waxa aad la kulantay madax badan oo maraykana waxyaaba badan baad ka hadasheen haddaad si gooniya u tafatirto waxyaabaha aad ku wada hadasheen maxay uga duwan yihiin kuwii hore gaar ahaan arimaha amniga oo kale bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waa run laba maalmood oo aan joogay madax badan oo maraykanka ayaan arkay iyo hay-adaha kale ee ku yaala magaalada washington degan world bank i m f dhammaantood waxaan ka wada hadalno un waxay ahayn masaalixda iyo danaha soomaaliya ay ka leedahay hay-adahaas iyo dowladdan muxuu aha qeybeeda kala duwan arrimaha amniga dib ukabashada dhaqaalaha dib u habeynta maxaanku irahday qaabka muxuu aha dhaqaalaha dalka loo waxeynayo iyo waxa ay ka galaan dhammaantood oo ay naga kaalmeyn karaan hadda ka hor aniga mar hore ay ugu dambeysay dalkan baryahan ma imaanin berigii aan anigu madaxweynaha taarimka hor iyo haddana duruufaha soomaaliya wax badana iska bedelay marka dabcan wixii hore aan kala hadli jirnay wax ka duwan ayaan maanta kala hadlaynaa waxaan kala hadli jirnay sidii loo soo nooleynaya hay-adaheenna siday nooga kaalmay lahaayeen khaasatan arrimaha maaliyadda bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hanti dhowraha guud xafiisyadaas sidii loo qaabay lahaa iyo sidii loo dhisaha iyo shaqadooda sidii sidii bangiga dhexe inuu swift code yeesho electronic transfer inuu yeesho bangi correspondence banks oo adduunka la macano maanta waxaasoo dhan waa laga soo gudbay bangigan adduunka la macaamilaa bangiyada soomaalida xataa adduunka la macaamilaan qaarkood laakiin arrimahaas in meesha ay joogaan hadda hore looga sii wado weli waxbaa dhimana ayaa ugu weynaa arrimaha amniga ayaan ayagana sidoo kale aan aada iyo aada uga uga wada hadalnay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkana sidoo kale ayadan qaab reform ama dib u qaabeynta ku socotay hay-adaheena dhaqaalaha iyo dhaqaalaha soomaaliya in la sii kabo arrimaha humanitarianka ayaa iyo abaaraha jira ayaa qeyb kale oon aada iyo aada uga wada hadalna ka mid ahaa isbedelka cimilada iyo duruufaha cimiladu ay keentay iyo sidii loo looga soo kaban lahaa ayaa ka mid ahaa marka qodobo badan isla soo qaadnay laakiin dabcan waxyaabihii hore awal isla soo qaadi jirnay waa waa ka dulaan soomaaliya soomaaliyeedii shalay ma ah madaxweyne waxaa tahay adiga madaxweynaha soomaaliya ee keliya ee fursad u helay in laba jeer si dimuqraadiya loo soo doorto adoo ka faaidaysanaya khabradaadii hore aad xafiiska soo joogtay maxaad haatan is leedahay mudnaanta koowaad si oo aad aada uga shaqeyn lahayd gaar ahaan arrimaha argagixisada iyo al-shabaab la dagaalankooda qaabkeed u geli lahayd markaan
kolkii hore oo aan xafiiska joogay laba kun labaiyo toban laba kun toddobiyo toban waxaan shaqo badan ka qabanay arrimaha argagixisada iyo la dagaalankeeda magaalooyin badan annaga waxaan nimiday talada berigaas iyadoo madaxweynihii iga horeeyey oo argagixisada dagaal culus ku qaaday oo magaalada muqdisho uu ka bixiyey oo ay maxaanku irahda ay banaanka jiraan markii aan nimid annagana meeshaan kasii wadnay magaalooyin badan degmooyin badan aan kasii xoreynay dalku inta badan waa isu furfuray dib ayaa meelo badan ugu soo noqdeen meelo qaarkood dhaqdhaqaaqa ayay ka dhowreen oo wadooyinka ayay ka xireen marka markan waxaan garanay in oo farsamada iyo istraatiijiyada lagula dagaalamaya al-shabaab in wax badan laga bedelo waxyaabaha aan ka bedelnay ayaana aan ka mid ahaa waxyaabaha aan kala kala hadalnay dowladda maraykanka oo aada iyo aada u soo dhoweeyeen ballanqaad badan oo xagga wada shaqeynta aan na siiyeen marka istraatiijiyadii shabaab lagula dagaalami jiray waagii hore mid ka duwanaan hadda wadanaa insha allah waana waana ku guulaysanayna aad u mahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay arrimaha abaaraha in laga hadlay dowladdaadu isla markiiba ergey gaar ayaad magacooday dadaal baad gasheen maxaad is leedahay tallaabooyin oo imika aad qabateen ama aad qaban doontaan si aan macluul loo gaarin oo halka ay taagan tahay aan looga sii xumaan
sanadkii afaraad oo roobabku ay baaqdeen oo si macnole aanay u di'in ayay soomaaliya joogtaa kuwa saadaasha saadaaliyana hadda waxay leeyihin sanadka afaraadna roobab ma fi sanadka shanaadna roobabku ma fiicna ayaa la leeyahay waa nasiib darro muhiimadda ay leedahay dadka soomaaliyeed noloshooda in la badbaadiyo ayay ahayday inaan ergey gaara u magacaabay mar allaale markaan xafiiska imiday intaanan prime minister iyo xukuumad iyo aanan muxuu ahaay la dhisin ergeyga gaarkaa shaqo aada iyo aada u fiican u qabtay adduunyada ayuu dib ugu soo jeediyey soomaaliya iyo duruufaheeda gaarka ay ku sugan tahay safarro aada u dhaadheer oo annaga aanan noo sahlanayn uu galay haatan aan kula hadlayo new york uu joogaa wuxuu ka shaqeeyuhaa sidii oo oo ay u suurtogeli lahayd in soomaaliya dib loo dhowro oo sidaas aad sheegtay baahida abaaruhu ay keeneen in aanay u gudbin macaluul oo ay baahi un ku ekaato ayaa dadaalkeeda aan ku jiraa dowladdan maraykanka horeyna lacago badan ayay u ballan qaaday maantana waxay ii sheegeen lacago badan inay bixin doonaan laakiin ay ku dhawaaqi doonaan waqtiyada soo socdo sidoo kale bangiga adduunka ayaa isaguna inuu wax bixin doono oo dhinaca abaaraha iyo dadka gaajada haysaa lagu kaalmeeyo annaguna haddee dadkii in wax la gaarsii karaana laga rabaa oo amnigii iyo meeshii wax lagu gaarsii lahay annaguna aan keenno marka shaqo wada jir oo dadaal badan ayaa socdo laakiin waa nasiib darro macaluul in aanay gaarin ayaa hadda maanta noogu muhiimsan in aada looga shaqeeyo waa gartay madaxweyne markii aad xafiiska la wareegtayba waxaad qaaday dhowr safar oo aad ku wareegtay gobollo qaarkood iyo wadanada qaarkood markaad isku soo duubto maxaa outcome-ku ahaa maxaa ka dhashay oo ad is leedahay si goonay kusoo jiitay safaradii aad gashay iyo wadahadaladii aad dowladaha gaar ahaan dariska ah aada la gashay dowladahaas qaar badan oo ka mid ah nasiib daray ahayday muddadii dowladda aniga igu horreysay ay jirtay calaaqaadkooda iskuma iyo dowladda soomaaliya dowladaha isuma fiicnayn sababtu si kastaba ha ahaatee marka bal horta marka ugu horreysay maadaama annaga siyaasad cadow dibadda inaanan yeelanin aan qaadanay duruufaheenna maantana aanay saamixaynin in aan xafiiltan iyo dagaal aan la galno dalalkaas qaarkood aan saaxiibanahay qaarkood aan walaalanahay waxaan go-aansaday in calaaqaadkii dalka la soo celiyo dib loo soo soomaaliya iyo dalalkaasi saaxiibada ahay intii aan tagayba ididiilo fiican olredina dadaaladooda iyo kaalmadooda khaasatan arrimaha hadda nagu taagan ee abaaraha iyo amnigaba waxaa ka muuqdo yani kaalmo xoog leh oo ay arrimahaas ka geysteen sidoo kale dowlad goboleedyada waatii aan soo maray oon shir la qabanay haddana mar labaad waa tan maalin dhaweyd haddana shirnay cod midaysan aan ku sheegnay in abaaraha iyo amnigaba aan wax badan si wada jir a uga wada qabanayno marka marka ay ceellay heshiisaa gelley biyo cabtaaha la yiri ee dadkeena soomaalida ah iyo caalamka saaxiibada nala ahba in ay isku duwnaadaan ayaa muhiimadda noogu weyn ay ahayd ugu dambeyn markaad aada gelaysay ololihii doorashada waxaa halqabsi ku ahaa soomaali iyadoo heshiis ah adduunkana heshiis la ah sideed is leedahay waad ku hirgelin kartaa himiladaas wal waaba bilownay waanaba bilow hirgelinteedii waa bilownay oo waa mid hadda aad sheegaysay safarada aan tagnayaa ka mid ah dowlad goboleedyada mid walba meeshiisi inaan ugu tagnay inaan shir ugu yeernay isla fariisanay midaad ku sheegaya kamid ahoo maalmo dhaweyto intaan muqdisho kasoo bixin shirkii aan galnay annagoo isla wada jirna dhammaanteen inta siyaasiyiinta ahayd in aan soo bandhigno tusnay adduunyada iyo dadka soomaalidaba inaan yani arrimaha inta badan dabcan dad bini aadan oo meel jooga kale ra-i duwanaansha way imaanayo dadku mashiin ma aha robot ma aha robot yani ma aha dabku fikray leeyihiin duruufo gaar oo degaanadooda waxbaa haysto waxyaaba oo noloshay ka mid tahay kala duwanaanshaha inuu yimaado sunnada ah laakiin markay timaado soomaaliya see la yeelayaa aada uma wax kala duwanaansho ah ma jirto waana waxa aan rabnay annaga haddii aanan dadka soomaalida madaxda soomaalidu haddaanay cod midaysan ku wajihin arrimaha waaweyn ee maxaanku irahda qaranka soomaaliya haysto hadda aan sheegayno amnigu uu ka mid yahay abaaraha uu ka mid yahay dib usoo kabashada dhaqaalaha ay ka mid tahay dee koox keliya ma ma ma ma dhaqan gelin karto dalku nidaam federaal ah ayuu ku salaysan yahay dowladda dhexe waxaa laga rabaa deegaanada iyo dowlad goboleedyada in ay daadihiso oo ay isku hayso ilaa iyo haddana runtii fafaalooyin aad iyo aad boqol iyo labaatan maalmood iyo wax lamida fafaalooyin iyo fafaalooyin fiican ayaa arintaas ka muuqdo mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqata nimanka madaxda ka ah dowlad goboleedyada iyo rabitaan in horey loo socdo oo maxaanku raa dalkan duruufihiisa la adriskale ah aada baad umahadsan tahay madaxweyne kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aanu ku wareysanay magaalada washington d c oo isagoo wakhtigiisa uu aad iyo aad ciriiri u yahay haddana fursad fiican isay haddanu v o a nahayna aad baanu uga mahadinaynaa waa mahadsantaha cabdiraxmaan aada umahadsantaha